bsm اllahi الرحmn الرaحيim alxamdu لlaahi rab العaalamiin والصlaaة والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عalayh وعlى آlih وصaxbih وslm اllahuma wfiqna min اlأqwaal واlأcmaal lima تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo sagaashanaad ee suuraة الbaqra allah waxa uhi walaqad jaaءakum muusa biاlbayinaati uma اtakhadtum اlcijla min bacdihi waantum ظaalimuun allah waxa uhi walaqad jaaءakum wallaahi laqad jaaءakum xaqiiq ahaan waa idin yimid muusa nebi muuse waxa uu idinla yimid bilbayinaati aayaadkii cadcadaa buu idinla yimid iyo mucjizooyinkii waadixa ahaa uma itakhadtum dabeed waxaad ka yeelateen alcijla dibigii yaraa ayaad ka yeelateen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa nebi muuse tegitaankiisii dabadiye ayaa dibigii waxaad ka yeelateen ilaahan waa mafcuulkii labaad mid la caabudo ayaa ka dhigateen walxaal baad macbuud ka dhigateen dibigaa antum idinku daalimuuna kuwa dulmi falay aad tihiin oo macnaha garanaya oo canaad waxa weeyaan sidaa u sameeyey laakiin cilmi darre aanay idin hayn sidoo kale dulmi falay oo dee ina shirka la dulmun cadiim cibaadada allihii lahaa in laga qaado oo cid kale la siiyaa waa dulmi la gale ka u weyn wa antum daalimuun alla waxaa uhi wadkuruu id akhadnaa wadkuruu haddaba xasuusta id waktigii akhadnaa aanu qaadnay miihaaqakum ballantiina ballantiinna xilligaanu idinka qaadnay bal hadda xasuusta oo warafacnaa aanu kor yeelay fowqakum korkiinna atuura buurtii tuurisaynaa aanu korkiinna yeelloonu idinkor qabannay oo waqulnaa lakum aanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay qaata biquwa yacni dadaal iyo awood iyo karti ku qaata daciifnimo iyo caajisnimaha ku qaadanina oo wasmacuu maqla waa samaaca qabuulin wa ijaaba waxaa laydin yidhi dhagaha ka maqla maahee waa ficil ahaan u fuliya ilan samaacu marna waa maqalkan sawdka aada idraakaseed haleelayso marna waa hogaansanka hogaansankii baana loo jeedaa qaaluu waxay idhaahdeen markaa samicnaa waanu maqalay oo wacasaynaa waanu caasinay dhagaha waanu ka maqalay xubnaha iyo jawaarixdana waa ka diidno ma fulinayno washribuu waxa la cabsiiyo o la dhansiiyey fii quluubihim qalbiyadooda alcijla dibigii ayaa la dhansiiyey oo dibiguma wax la dhami karaa may de waa daato marka waa inaad usoo qadartaa wax macno macquul ahoo ay xuba cibaadati alcijli macnaha waxa qalbigooda la dhansiiyey dibigaa cibaadadiisa jacaylkay jecel yihiin kaasaa qalbiga ka galoo la dhansiiyey bikufrihim ay bisababi kufrihim gaalnimada ay gaaloobeen sababteeda ayaana lagu dhansiiyey qul waxaa tidhaha nebi allow bisa maa shay ayaa baas lahaadoo xumaaday kaasoo yaamurukum uu idin amraayo bihi maaga iimaanukum iimaankiinu iimaanka aada sheeganaysaan waxaad sheeganaysaan wax iimaan lagu tilmaamo maahee laakiin haddana sida zacmigiin iyo sheegashadiinnu ay tahay waxa iimaankiina aad ku andacoonaysaan idin faraya ayaa xumaaday in kuntum haddii aada ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina haddaabaad mu'miniin tihiin alla ilaah waxa xun waxa iimaankiinu idin faraya weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow in kaanad hadday idin ahaatay lakum idinka addaaru laakhirati ay naciimu daari alaakhira daarta aakhiro nicmooyinkeedu hadduu idiin ahaaday cinda allah ilaahay agtiisa khaalisatan xaal ay tahay mid idin badhax tiran oon cidi idinla wadaagayn min duuni nnaas dadka sokadood haddii nicmada iyo jannada idinku gaar ahaan aad u leedihiin oo cid idinla wadaagaysaaba aanay jirin hee fatamanawu lmowta dee geerida tamaniyo jeclaada marba haddaad hubtaan inay janna idinka horayso jeclaada inaad adduunkan isaga tagtaan si aad jannadaa u gashaan in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan run hadday idinka tuhoonay beentiin ahayn dee geerida jeclaada alla waxau ihi walan yatamanawhu hu oo mowdkii ama geeridiiya tamaniyi maayaan abadan weligood weligoodna jeclaan maayaan inay dhintaan bimaa qadamat bisababi maa shay sababtii ayaanay u jeclaanayn arrintaa inay tamaniyaan geerida kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu waxay gacmahoodu galabsadeen oy og yihiin sababteeda ayaanay marnaba geeri u tamaniyeyn wallaahu allana caliimu waa kii u cilmi badan biaalimiina kuwa aalimiinta ah ilaahayna xogogaal buu u yahay aalimiinta iyo xaalkooda alla waxa uhi walatajidannahum wallaahi latajidannahum waxaad ku ogaanaysaa ood ku ogaanaysaa ood ku ogaanaysaa nimanka yahuudeed axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaatin nolol yacnii nolol uun in la helo noocay doonto ha noqotee dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin baad ogaanaysaa yahuudi wa min aladiina kuwiina way uga dadaal badan yihiin xayaatada ashrakuu ilaahay u shariik yeelay oo yawaddu waxa uu jeclaanayaa axaduhum midkood nimankaa yahuudeed low yucamaru ayitacmiira master ka dhalaali cimri siin in cimriga loo dheereeyo ayaa uu jeclaanayaa alfa sana kun sannadood in loo cimri dheereeyo ayaa uu jeclaanayaa wamaa huwa huwadana tacmiirta u celi masterka ficilka laga fahmay uu dhansambaarsan yahay marka waxaad tidhaahdaa wamaa huwa tacmiirkaa iyo cimri siintaasina may ahaanin bimusaxsixihi axadkaa mid ka dheeraynaysa min alcadaabi cadaabka xaggiisa an yucamara ay tacmiiru cimri dheerayntaasi ka dheerayn maysa cadaab markaa huwada marka tacmiirka loo celiyo an yucamarada waxaa laga bedelayaa huwada ile mar labaad baa la soo celiyay haddii huwada tacmiir loo celiyo an yucamarana waa tacmiir marka tacmiirka dambe waa bedel ka hore laga bedelayo haddii waxa weeyaan huwada loo celiya axadkana an yucamara dee faacilkii musaxsixay noqonaysaa oo ismi faacilo yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacil wayansib lmafcuul markaana waxay laqbadu noqonaysaa wamaa huwa axadkaasi ma ahaanin bimusaxsixihi kii uu ka fogeynayo axadka min alcadaabi cadaabka uu ka fogeynayo an yucamara ayitacmiiru in la cimri siiyo macnaha cimriga in loo dheereeya dee cadaab ka fogeyn mayso waayo intuu doonaba ha leekaadee halkee hanti u ah dee inuu cadaab gala uun marka waxba u tari mayso kumaankum sannadood haddii la cimri siiyo wallaahu allana basiirun waa kii u arag badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahayna waa arkaya oo waa ogyahay haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay macaani muhiim ah waxaa ka mid ah mowqifu lyahuudi min arusul mowqifkii xumaa ee yahuudi rusushii loo soo dira ay ka qaateen oo rusushii loo soo diray halkay ka rumayn lahaayeen ayay ilaahay kayrkii caabudeen walaqad jaa'akum muusa bilbayinaati uma itakhadtum alcijla min bacdihi wa antum daalimuun halkay muuse ka raaci lahaayeen ee ilaahay ka rumayn lahaayeen ayaa ay dibi waxa weeyaan ilaah ka dhigteen ciyaadan billaah waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa canaadu lyahuud bada ahdi bacda akhdi lmiihaaqi calayhim madaxadaygii yahuudeed ballanta markii laga qaaday dabadeed waayo inta buurtii tuurisayna lasoo fujiyo dushooda madaxa loo soo saaray ayaa la yidhi khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu war wixii laydin siiyey qaatoo maqloo ajiiboo u hogaansama markaasaa halkii wax kale laga eegayay waxay ugu jawaabeen samicnaa wa casaynaa dhagaha waanu ka maqalay waanu si caasinoo fulin mayno waa diidnay waa canaad iyo madaxaday waayo yacni waa la cabsi geliyey halkay cabsidaa kaga waantoobi lahaayeen ay wax kaga qaadan lahaayeen ayay canaadiya inay kasii cararaan un ka qaadeen waa canaadka yahuudeed waxaa kaloo aayaadkan ku jira raddu masaacimi alyahuud bianna aljannata khaalisatu lahum min duuni innaas waxaa lagu radiyey oo lagu celiyey oo lagu beeneeyey andacoonta ay ku andacoodeen ay sheegteen jannada inay iyagu iska leeyihiin ay dadka uga gaartoon cidiba la wadaagin qul in kaanat lakum adaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisata min duuni innaas fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin waxaa la yidhaha hadday taasi run idinka tahay oy jannadu idin gaar tahay dee geerida tamaniyoo doona si aada hore ugu gashaan may tamaniin waxay culimmadu yidhaahdeen low tamanaw lmowt lamaatuu can aakhirihim kulligood waa dabargu'i lahayn hadday geerida doonaan laakiin may doonin waayo waxay garanayaan waxa ka horeeyo bimaa qadamat aydiihim sidaasaanay u tamaniyey marka halkaa waxaa ka caddaatay maadaama aanay tamaniyin waxay og yihiin inaanay aakhire janna kaga horrayn ilaan waxay galeen ay galabsadeen ayay garanayaan sidaa darteed ayaanay u tamaniyin waxaa kaloo aayaadkan ku jira aliimaanu alxaqu laa ya'muru saaxibahu ila bilmacruuf waliimaan albailu lmuzayaf ya'muru saaxibahu bilmunkar iimaanka xaqi ihi saaxiibkiisa xaq iyo wanaagunbuu faraa laakiin iimaanka baailka ee musayafka ah yacni aan saxda ahayn ee foojariga ah ilaan wax walba sax iyo qalad buu leeyahy iimaanka musayafka ean saxda ahayni saaxiibkiisa wuxuu farayaa xumaanta marka dee kaasi iimaan maahe waa iimaanku sheeg ilaan wax walba sax iyo qalad buu leeyahy oo allah waxa uu yidhi qul bi'sa maa ya'murukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin iimaankaad sheeganaysaan haddaad mu'miniin tihiin allaylehe waxa xumaaday iimaanku sheegiinnu wuxuu idin farayo ee aada falaysaan marka waxa ka cad dee iimaan ma laha laakiin waxa loo cabiray iimaan waa siday iyagu ku andacoonayaan oo waxaa la leeyahay waxaad sheeganaysaan hadduu iimaan yahay alla leeyahy iimaankiinu wuxuu idin farayaa foolxun macnuhu waa sidaas waxaa kaloo aayaadkan ku jira xirsu lyahuudi calaa xayaat wain kaanat xaqiira yahuudi siday ugu dadaalayaan nolol uun haba liidatee oo walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin culimmadu waxay yidhaahdeen xayaatin waa nakiro waxay ku dhacaysaa ayi xayaat wain kaanat xaqiira waa nolol uun haba noqoto mid liidate marka halkaa maxaa laga qaadanayaa macno yacni magac nololeedun inay raadinayaan noocay doontaha noqotee sidaasaa loo nakireeyey calaa xayaati marka waa axrasu nnaas cala alxayaat walaqad jaa'akum muusa bilbayinaati nebi muuse wuxuu idinla yimid mucjizaad cadcad halkan laguma caddayn mucjizaadka laakiin aayaad kalea lagu caddeeyey oo imaamu shinqiidi fii adwaa'i lbayaan aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu yidhi lam yubayin haahunaa maa hiya hadihi lbayinaat wabayanahaa fii mawaadica ukar halkan alla kuma caddayn mucjizooyinkan cadcad ee muuse la siiyey waxay yihiin halkan laguma faahfaahinoo waa taa iyo taa lama odhan laakiin aayaad kalaa lagu tilmaamay ka qowlihi tacaala siduu allaahuu yidhi oo kale fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waddama aayaatin mufasalaat aayaddaas oo kale shan aayadood baa lagu sheegay oo lagu imtixaamay nimankaas yahuudeed oo allah waxa uu yidhi waxaanu ku sallidnay nimankaas markay madaxadkaadeen ee canaadeen duufaankii lagu qarqiyey ayax beerahoodii iyo dhirtoodii cunay injirtaa lagu sallidee jidhkoodii waxa weeyaan badankoodii dhibaataysay raha waxa weeyaan lagu sii daaye meel walba waxa weeyaan ku sugnaa dhiigga oo culimmadu ay ku fasireen inuu ahaa dee dhiig sida gororkoo kale sankooda ka soo baxaya iyo inuu ahaa biyahooda oo dhiig isku rogayey oo lagu imtixaamayey labadaba waa lagu fasiray aayaatin mufasalaat waa aayaad la kala dhigdhigay waxaa imaamu shaqiidi yidhi wa qowlih waxaa kaloo lagu caddeeyey aayaadka hadalkii alla uu yidhi aayadda kale fa alqaa casaahu faidaa hiya thucbaanu mubiin wanasaca yadahu faidaa hiya baydaau lilnaadiriin nebi muuse ushiisii ayuu rido u tuuray waaba iyadoo abees cad ah yacni maaha midabkiisaa cad ay cad tahay abeesnimadiisu ama mas inuu yahay ay caddahoo shaki aanu lahayn ushii uu tuuray ayaa markiiba bahalkaa isku rogtay waxa weyaan abeeska ah wanasaca yadah faidaa hiya baydaau lilnaadiriin gacantiisii ayuu soo siibo uu soo saaray waaba iyadoo cad oo dadka eegaya daawanaya caddaan u ah min hayri suu sida aayadda kale ay tilmaantay iyadoo ceeb iyo cudur iyo baras aanay ahayn ee mucjizo ay tahay waxa uu sheekhu yidhi wa qowlih iyo hadalkii kale alla uu yidhi ayaa aayaadkaa lagu caddeeyey فأوحyna إلى موسى أن اضرب بcصاka البحر فانفلق فkاna كل فرق kaطwد العظيم ilaa hayri dalika min alaayaat sheekhu waxa uu yihi iyo aayaddii kale alla uu yidhi waxaanu nebi muuse u waxyoonay an idrib bicasaaka albaxr ushaada badda ku dhufo waa markii colkii reer banu israa'iil intay ka soo baxsadeen dee baddiina ay waxa weeyaan foodooda ama wejigooda hore ay soo joogsatay xagga dambena fircoon iyo qoomkiisii ay ka soo gaadheen ayaa la yidhi badda usha ku dhufo markaasuu ku dhuftay fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi lcadiim dabeed baddii intay laba isleeg u kala dhambalatay u kala dilaacday ayaa qayb waliba sidii buur weyn mawjadaheegii ay noqdeen waa mucjizo marka aayaadkaas waxa weeyaan ayaa ka mid ah aayaadkii la siiyey muuse waxaa kaloo ka mid ahaa assinuun abaarihii iyo midhihii laga yareeyey walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniin wanaqsin min ahamaraati lacallahum yadakaruun waxaanu ku qabannay reer fircawn fircawn iyo atbaacdiisii abaaro daran iyo midhihii in laga nuqsaamiyo yani waxa weeyaan baadkii iyo wixii usoo baxayay bilaa baraka ay noqdeen ama ay baabi'eenba lacallahum yadakaruun si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan aayaadkaas sagaalka ah ayaa loo jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat waana tu alla ku caddeeyey walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat nebi muuse waxaanu siinay sagaal aayadood oo mucjizaad oo cadcad ama wax caddaynaya waa ushii waa gacantii waa abaarihii lagu saliday waa badii usha uu ku dhuftee laba u kala dhambalantay waa tuufaankii waa ayaxii waa injirtii lagu saliday waa rahii waa dhiiggii waa tiscu aayaad inay wax ku qaataan oo ku waantoobaan la doonayey laakiin madaxdayg iyo canaad mooye aanay waxba ka qaadan walaqad jaaakum muusa bilbayinaati uma itakhadtum alcijla min bacdihi waantum aalimuun وإd أخذna مiثاaqكم ورفعna فوqكم الطuر خذوu ma آتaynاكم بquوة واsمعوu qalوu سمعna وcصayna وأشhrبوu fيi qلوبiهm العiجلa بكفrهiم aayaadkana waxaa lagu tilmaamay markii ilaahay ballanta ka qaaday ee buurtana dushooda lasoo saaray ee la yidhi qaata wixii laydin siiyo maqla inay yidhahdeen samicna وacصayna bal canaadku halkuu ka gaadhay niman buur lasoo duldhigay halkay ka cabsan lahaayeen ayaa haddana jawaabkoodii uu noqday samicna وacصayna marka dhagaha waanu ka maqalay laakiin ficil ahaan waa u diidno fulin mayno weeye waxaana la amraayo waxaa la tilmaamay qalbiyadooda jacaylkii cibaadada dibiga in la dhansiiyey siday ugu xeel dheeraadeen ay ugu talax tegeen qul bi'sa maa yaamurukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin in kuntum mu'miniin inta waxaa raajixa in shardiyo laga dhigo haddii shardiyo laga dhigana dee jawaab bay qaadataa oo in kuntum haddaa ahaateen muminiina kuwa muminiina hee hadalkii ma gu-in mee jawaabkii kuufiyiintu iyagu waxay leeyihiin jawaabka in intan in kuntum muminiin iyo aayaadka lamidka ah waa jawaabkii wuu horeeyaa oo waa mutaqadim oo waata la leeyahay bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum waxa xumaaday iimaankiinu wuxuu idin faraayo in kuntum muminiin haddaad muminiintihiin marka jawaabkii inta waa maxay bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum waxaa iimaankiinu idin farayaa xun haddaa muminiin tihiin laakiin basriyiintu waxay leeyihiin waa qowlka xooga badan ee raajixa ahe jawaabku kama taqadumin eh waxaan taqadumeen mutaqadimkii waa daliil oo yadullu alayhi yadullu cala aljawaab waxaan hormaray waxa uu daliil u yahu ku tusinayaa jawaabka intee dambe oo jawaabka inta waxaa laga fahmayaa hadalkaa hore oo macnuhu wuxuu noqonayaa qul waxaad ku tidhaha bisa maa shay baa xumaaday kaasoo yaamurukum uu idin farayo bihi maaga iimaanukum iimaankiinu in kuntum haddaad ahaateen haddaba muminiina kuwa muminiina hee fa bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum taasoo kale uu soo qadar waxaa xumaaday iimaankiinu wuxuu idin farayo marka macnuhu waxa uu noqonayaa uun kaa mutaqadimka oo kale uun xagga dambe qadar si loo yidhaha jawaabkii waa mutaakhire maaha mutaqadim qul in kaanat lakum daaru laakhiraةu cind allahi khaalisة min duni الnaasi fatamanawu lmowta in kuntum saadiqiina walan yatamanawhu abada asal ahaan geeri in la tamaniyo ma banaana oo sharcigeenna waxaa ku sugan xadiidka صaxiixeynka rasuulku inuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa yatamanayana axadukum اlmowt liduri nazla bih midkiin geeriyuu tamaniyin uuna odhan ilaahu idil dhibaato ku dhacday darteed walaakin liyaqul hadday lagaa maarmaan noqoto ha yidhaahdo allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayra lii watawafanii maa kaanat alwafaatu khayra lii haddii laga fursan waayo ha yidhaahdo ilaahow inoole inta noloshu ii khayr badan tahay allahayow idil marka ay dilmadu khayr iyo wanaag iigu jiro ila ilaahay baa garanaya khayrka siduu kuugu jiro waxaaba laga yaabaa inaad sii noolaataa inay kuu khayr badan tahay waana laga yaabaa inaad dhimato inay kuu dhaanto nolosha marka allah garanaye ilaahay u bandhig laakiin ha iska tamaniye iyagase waxaa loogu cariyo loo yidhi carbal hadda tamaniya waa lagu cajsigelinayo maadaama la og yahay aakhiro janno kaga horeysa inaanay jirin ayaa waxaa lagu yidhi hadday runtiin tahay ilan qofka isle janna kaa horeysee huba waxa uu ka doorbidaa adduunyada iyo duruufteeda inuu jannada hore u galo soo maaha dee waxa la yidhaha daba tamaniya mar hadday tamaniyi waayeen waxay daliil u tahay inay hadalkoodaasi u been yahay oo wax janno oo ka horeysa aanay jirin walan yatamanawhu abadan abadan waxaa laga fahmayaa lan waxay faa'iidaysaa nafyi mustaqbal laakiin nafyigeedu muabad ma aha nafyi abadiya oo weligii waxaan dhacayn ma aha waayo haddii lanta nafyigeedu uu ta'biid faa'iideynayo oo weligeed uu yahay mid caam yeelaya mustaqbal oo dhan abadan looma baahdeen abadanna takraar iyo ta'kiid maaha waa tasiis waa macno cusub waxa markaa abadan ay faa'iideynaysaa nafyigaasi inuu muabad yahay laakiin waxa laga qaatun dee abadanta lanta hadday faa'iideynaysa abadan looma baahdeen marka waxaa halkaa ka cad madhabka zamakshari loo tiiriyee ah lantu inay nafyigeedu abadi yahay inuu baadil yaho macno saxa aanu ahayn waayo dee muctazili buu ahaa muctaziladuna waxay diidaan ru'yada ilaahay marka markay leeyihiin lanta nafyigeedu waa mu'abad waxay uga socdaan ru'yada alle inay diidaan oo lan taraanii weligay bay arki maysid hadalkii nebi muuse ku yidhi ayay ku fasirayaan mana aha sidaas oo waa adduunyada una dee aakhira alla waa lagu arkaya wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira marka calaa kullin lan ma faa'iidaysa ta'biid ee waa nafyu lmustaqbaluun laakiin nafyigaasi waa munqatica wuu go-aya maaha mid mustamira weligiiyo allihii waxaa kaloo sii caddaynaya nafyigu inaanu abadi ahayn dee xataa iyaga laftoodu aakhiro soo geerida tamaniyi maayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakiuun waa tamaniyi doonaan markay aakhiro dhibaatada iyo duruufta iyo ay arkaan alla waxa uhi walaqad jaaakum wallaahi laamtu waa muwaiatu lilqasm qasam baa loo soo qadaraya wallaahi laqad jaaakum xaqiiqahan waa idin yimid muusa nebi muuse waxa uu idinla yimid bilbayinaati aayaadkii iyo mucjizooyinkii cadcadaa buu idinla yimid ee gacantii iyo ushii iyo badii iyo biyihii iyo wixii la midka ahaa uma itakhadtum dabeed waxaad ka yeelateen ilan waxay ahayd mar haddii aayaad laydinla yimid rabbi inaad rumaysaan laakiin madaxadayg waxaad ka qabtaan dibigii baad haddana caabudeen ee ilaahay maydaan garan uma itakhadtum dabeed waxaad ka yeelateen alcijla dibigii yaraa min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa nebi muuse markuu idinka tegay dabadeed dibigii waxaad ka dhigateen ilaahan midaad caabudaan walxaal baa ka yeelateen ilaah antum idinku daalimuuna kuwa dulmi falay aad tihiin wadkuruu xasuusta id waagiya akhadnaa aanu qaadnay miihaaqakum ballantiinna markaanu qaadnay xusa oo warafacnaa aanu kor u qaadnay fowqakum idinka dushiinna atuura buurtii tuurisaynaana dushiinna aanu soo dhignay qaa'iliina lakum xaal aanu idinku leenahay khuduu qaata maa kii aataynaakum aanu idin siinay biquwa xoog iyo awood iyo karti ku qaata oo wasmacuu maqla macnaha hogaansama maaha dhagaha ka maqla waa ficil ahaan iyo camal ahaan u maqla oo u hogaansama waxa laydin siiyey qaaluu markaa waxay yidhaahdeen samicnaa qaaluu markaa waxay yidhaahdeen nimankii hadalkaa lagu yidhi yahuudeed samicnaa waa maqalay oo wacasaynaa waanu caasinay waanu dhagaha waanu ka maqalay laakiin yeeli mayno waa caasinay wa ushribuu waxaa la dhan siiyey fii quluubihim qalbiyadooda waxaa la dhan siiyey alcijla ay xubba cibaadati alcijli dibigii cibaadadiisa jacaylkeedii ayaa la dhan siiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedaana loo dhansiiyey arrintaas qul waxaad haddaba ku tidhaa nebi allow bi'sa maa shay baa xumaan lahaadoo baas lahaaday shaygaasoo ya'murukum uu idin faraayo bihi maaga iimaanikum iimaankiinnu in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina qul waxaad ku tidhaa nebi allow in kaanad hadday idiin ahaatay lakum idinka addaaru laakhiratu daartii aakhiro daartii aakhiro cadaab iyo jannaba lehe jannadii baa loo jeedaa iyo nicmadii oo calaa xadfi mudaaf weeye mudaaf usoo qadar qul waxaad ku tidhaha nebi allow in kaanad hadday idiin ahaatay lakum idinka addaaru laakhira ay naciimu daari laakhirati daarta aakhiree dambe nicmooyinkeedu hadday idiin ahaatay cinda allaah ilaahay agtiisa khaalisatan xaal ay tahay mid idin badhax tiran oo idinka saafi idin ah oon cid kale idinla wadaagayn min duuni nnaasi dadka sokadoodna ay saafi idiin tahay arrinku hadduu sidaa yahay fatamanawu lmowta dee geerida tamaniya oo doon oo jeclaada oo ilaahuna dil yidhaahda in kuntum haddii aada ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaa ku andacoonaysaan hadduu dhab idinka yahay geerida tamaniya oo doona si aad jannada u gashaan alla waxau ihi walan yatamanawuhu geerida tamaniyi maayaan abadan weligood abadku waxa weeye ismun lijamiici mustaqbali zamaan wakhtiga soo socda oo dhan ayuu ism u yahay weligood tamaniyi maayaan sida qaduna ay u tahay ismun lijamiici maadi zamaan wakhtigii tegay oo dhan ayay ismi u tahay oo qadu weligaa yacni waa hore abadanna weligaa dambe weeye walan yatamanawhu geeridaa tamaniyi maayaan abadan weligood waayo bimaa bisababi maa shay sababtii baanay u tamaniyeyn kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu waxay gacmahoodu hormarsadeen ee dunuub iyo macaasiya darteed ayaanay u doonayn in la dilo waayo waxay ogyihiin waxa ka horeeya ee cadaabah maxaa gacmaha loo cabiray ilan lugahaba waa laga dembaabaa oo qalbiga waa laga dembaabaa oo indhaha waa laga dembaabaa oo meel yacni jawaarixdoo dhan dembigu waa ka dhacaaya gacmaha maxaa loo sugay maxaa gacmaha loo gaar yeelay waxaa loo gaar yeelay lianna alacmaala takuunu biha haaliban waxaa la qabanaya ee la kasbanayaa inta badan dee gacmaha lagu qabtaa laakiin xubnihii kalena waa la midun tii aad ka dambaabtaaba wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi biaalimiina kuwa aalimiinta ah waa waciid iyo goodi oo hadduu ogyahuu arkayo dee wuu abaal marin oo cadaab buu marin weeyi alla waxau ihi walatajidannahum wallaahi latajidannahum wajada waa bimacnaa calimo laba mafcuul bay qaadanaysaa ka hore waa damiirka ka dambana waa axrasada laakiin wajadada bimacnaa yani helitaankii hal mafcuulun bay iyadu qaataa tani laakiin waa bimacnaa calimo oo waa laba wallaahi latajidannahum waxaad yahuud ku ogaan doontaa ood ku ogaanaysaa ood ku ogaanaysaa ku celcelintuna waa nuunu tawkiidkae axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin baad ku ogaanaysaa calaa xayaatin nolol uun kuwa ku dadaalaya nolol uun waxaa loo leeyaha noocay doontaa noqoto illa waa nakire nakiraduna waa caam marka xataa maaha xayaata kariima wa in kaanad khasiisa haba noqoto mid liidatoo hoosayse eh nolol uunbay ku dadaalayaan noocay doontaa noqotee wa min aladiina kuwiina nolosha waa uga dadaal badan yihiin ashrakuu shirkiga falay kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyeyna mushrikiintana iyagaa yahuudi uga dadaal badan nolol alla waxau ihi yawaddu waxa uu jeclaanayaa axaduhum midkood nimankaa yahuudeed midkood wuxuu jeclaanayaa low yucamaru ayitacmiira in la cimri siiyo oo cimriga loo dheereeyo ayuu jeclaanayaa alfa sanatin sannado kun ah macnaha kun sannadood in la cimri siiyo ayaa uu jeclaanayaa wamaa huwa tacmiirkaasi ma ahanin mastarka ficilka yucamaru ku jira uu celiyo ama axadka u celiyo waxaad tidhaahdaa wamaa huwa axadkaasi ma ahaanin bimusaxsixihi mid uu ka dheeraynayo axadkaasi min alcadaabi cadaabka uu ka dheeraynayo an yucamara ay tacmiiru cimri dheerayntaasi in la cimri siiyaa dee cadaabka ka dheerayn mayso wallaahu allana basiirunkii uu arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan haddii uu arkayuu og yahayna dee wuu ka abaalmarinayaa weeyi mar walba basiir iyo waxa weeyaan caliim iyo samiic waa waciid iyo goodi oo wacd iyo waciidba waa ku jiraa oo dee gaalada marka laga warramayana waxa weeyaan ilaahay wuu arkayaayo wuu cadaabi mu'miniin marka laga warramayana ilaahay wuu arkayaa wuu abaal marin marka wacdi iyo waciidba waa xambaarsanta alla waxau ihi qul man kaana caduwa ljibriila fainahu nazalahu calىa qalbika biidn اllahi musadiqa lima bayna yadayhi wahuda wabushraa lilmu'miniin alla waxau ihi qul waxaa tidhi anabi allow man ku kastoo kaana ahaaday huwa manku caduwan cadow iyo colow ahaaday lijibriila jibriil colow ahaaday hee jawaab usoo qadar falyamut bikaydihi kaasi ciilkiisa iyo cadhadiisa ha ku dhinto cid kale wax yeeli maayo naftiisa mooyaane waayo fainahu alle nazalahu waa ku soo dejiyey qur'aanka calaa qalbika qalbigaaga ayaa uu ku soo dejiyey biidn illaah ilaahay idankiisa ayaanu ugu soo dejiyey ama waxaa tidhaha fainahu jibriilu celi damiirka fainahu jibriil nazalahu ilaahay qur'aanka ayuu ku soo dejiyey hudana qur'aanka u celi calaa qalbika qalbigaaga ayaanu ku soo dejiyey nebi maxamedow biidn illaah ilaahay idankiisaanu qalbigaaga ugu soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay qur-aankaasi mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaa oo ah waxa weeyaan dee kitaabkii towraadaha iyo kutubtii la midka ahay wahudaa iyo hanuun xaal uu yahay qur-aanku iyo wa bushraa bishaaro lilmu'miniina mu'miniinta uu hanuuniyo bushaaro uu yahay man ku kasta oo kaana ahaaday caduwan cadow u ahaaday lilaahi ilaahay u ahaaday iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa u ahaaday iyo wa rusulihi rusushiisa u ahaaday iyo wa jibriila jibriil iyo wa miikaala miikaa'iil fa ina allaha alle caduwun waxa uu col u yahay lilkaafiriina kuwa gaaloobay ayuu col u yahay alla waxau ihi walaqad anzalnaa wallaahi laqad anzalnaa dhab ahaan baanu u soo dejinay ilayka adigaanu kuugu soo dejinay nebi allow aayaatin aayaad baanu kuugu soo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad haddii laasim laga dhiga bayinada ama aayaatin baanu kugu soo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin ay mubayinaatin wax caddaynaya haddii bayinada mucaddo laga dhigo oo marna waa ficil tallaabayo mafcuul qaadanaya marna waa ficil laasim oo marfuucun ku kaaftoomaya wamaa yakfuru kamana gaaloobo bihaa aayaadka ila alfaasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay mooye cid kale kama kufrido awa kulamaa caahaduu mar kastoo ay la ballamaan alle cahdan ballan alle iyo rasuulkiisa ballan ay la galaan nabadahu ma waxa tuuraya oo had iyo jeer istifhaamta hore ficilkaa dambe ku sallido ha ku dhaco istifhaamtu waa nabadada miyay tuurayaan waana istifhaam dee tawbiikhi oo lagu canaananayo o laleeyahay maxay sidaa u samaynayaan alla waxau ihi awa kulamaa caahaduu mar kastoy la ballamaan alle cahdan ballan oy ballan qaadaan nabadahu ma waxa tuuraya fariiqun qayb miyaa ay tuurayaan qaybtaasoo minhum iyaga ka mid ah ma qayb iyaga ka mida tuuraya ballantii oo burinaya bal kaba kaalay qaybe akaruhum badidooda ayaa tuuraya ballanta ma aha qaybe siday u badan yihiin akarkana waxaa lagu fasiraa mararka qaarkood bimacna alkulli sida qiladaba loogu fasira mararka qaarkood bimacna alcadam markaa siday u badan yihiin ayaabay tuurayaan laa yuminuuna rumayna maayaan markaa jumladaa dambe laa yuminuuna waxaanu ka dhini jumlo istinaafiye oo madax banaan ama bal akaruhum ta oo dhan jumlada ismiyadoo dhan ka dhig jumlo mustanafo ahoo waxaad tidhaahdaa awa kulamaa caahaduu mar kastoo ay la ballamaan alle cahdan ballan nabadahu ballantaa ma waxa tuuraya fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid ah miya ay tuurayaan bal kaba kaalay fariiqaase haddaba waa jumlo mustanafe waxaa tidhaha akaruhum badidoodu laa yuminuuna rumayn maayaan oo akarkii mubtadayso jumlada laa yuminuuna khabarka ka dhig alla waxau ihi walamaa jaaahum markuu u yimid nimankaa yahuudeed markii uu u yimid rasuulun rasuul markii uu u yimid rasuulkaasoo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaaday rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaakii macahum iyaga la jirkooda ahaaday oo kitaabkii towraad ay haysteen ah ilan wixii ku yaallu u markhaati kacaye ay sheegtae towraadi nabada markaa nabada waa tuurayaan fariiqun qayb marka yacni marka uu rasuul u yimaado rumaynaya waxay haysteen hee nabada way tuurayaan fariiqun qayb oo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi kitaabkii ilaahay ee towraadaha ay haysteen ayay tuurayaan oo macnaha inay nebiga beeniyaan oo wixii rasuulka lagu soo dejiyey ay beeniyaan waxay ka dhalanaysaa marka horeba towraadday iyagu haysteen inay beeniyeen waayo hadday towraad si dhaba u rumeeyaan dee nebiga maba beeninayaan ilain tilmaantiisu towraad bay ku taallayen nabada waa ay tuurayaan fariiqun qaybo min aladiina kuwii ka mid oo uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi kitaabkii ilaahay ayaa ay tuurayaan ee towraadaha waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuurayaan kaannahum xaal aad mooddo iyagu laa yaclamuuna inaanay garanaynbu aanay ogeynba marka walamaa jaa'ahum rasuulun ma ciisa mise waa muxamed yacni waxaa loo jeedaa sida siyaaqa laga fahmaayo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam sida raajixa ah labada waa lagu fasiraya oo nebi moxamed markuu yimid ayaa ay beeniyeen weeyaan dee towraadday haysteen iyo kii nebi moxamed lagu soo dejiyeyba haadihi alaayaat iyagana waxaa ku jira macaani iyo maqaasid dhowr ah waxaa ugu horeeya kufru lyahuudi bicadaawatihim lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulih yahuudi waxyaabahay ku gaaloobeen gaalnimadoodu waa noocyo badnayde waxa ka mid ah cadaawadday u qaadeen alle iyo rusushuu soo diray malaa'igta iyo rususha kaleba waayo malaa'igtuna waa rusul laakiin rusushu waxay u qaybsantaa rusul malaki ah iyo rusul bashari ah markaa rabbi iyo rusushuu soo dirayba kuwooda malaa'igta iyo kuwooda basharka labadaba cadaawad iyo colaad bay u qaadeen taasaanay ku gaaloobeen من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه إلى آخر الآيات فإن الله عدو للكافرين بالغ ختمي ومحي كو قالوا بين دي عداوة دا إلا قالين الله يرسوش صدري مركا يعني للكافرين وحي إشارة سا سبب كفرهم وعداوة داسة وحكروا آيات كان كتشرة وجوب معاداة من عاداه الله وموالاة من والاه الله waajibnimada ay waajib tahay ciduu alla la coloobay in lala coloobo ciduu xidhiidhiyuu jeclaadayna la jeclaado fa ina allaha caduwun lilkaafiriin waxaa laga qaadanayaa gaalada iyo kuwa ilaahay cadowga uu la coloobee uu nacay dee adiguna waa inaad nacdood la colowdo maaha inaad jeclaato cadow ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa sideed weli iyo sokeeye uga dhigan cadow ilaahay cidduu alla jeclaadayna waa inaad jeclaato oo haddii ciddii alla cadow la noqduu nacay la nacayo maxaa laga fahmayaa dee cidduu jeclaadayna waa la jeclaanaya oo rusushii iyo ambiyada iyo muminiinta ah waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa naqdu lyahuud lilcuhuud wa takdiibuhum lirusul yacni nimanka yahuudeed siday ballamada u burinayeen rusushana u beeninayeen ee aanay ballan iyo cahdi iyo qowl midna ulahayn wkulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqu minhum mar alla markay ballan qaadaanba way ka baxayaan waxaa kaloo aayaadka laga fahmayaa qubxu man tanakara lilxaqi bacda macrifatih ruuxa xaqii inkira ee dafire ee diida intuu gartay dabadeed yacni isagoo garanaaya si badheedha uga baydha oo alla maxaa uu yidhi nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kaannahum laa yaclamuun waa lagu shabahay sidii kuwa aan garanayn laakiin waa garanayaane waa badheedh oo badheedh bay uga baydhayaan alla waxaa wuri qul waxaa tidhaha nebi allow man ku kasta oo kaana ahaadee caduwa cadow ahaadee lijibriila culimmadu waxay ku sheegeen sababu nusuulka aayaddan nimankii yahuudeed nebiga intay u yimaadeen ayay ku yidhaahdeen su-aalaan ku weydiinaynaay haddaad ka jawaabto waana ku rumayn su-aalihii bay weydiiyeen waa uga jawaabay markii dambey ku yidhaahdeen oo waxyiga yaa kuu keena markaasuu rasuulku yihi jibriil markaasay yidhahan kaallo col baanu naho waa ka dagaalka iyo cadaabka nagula nagu soo dejiye eh haddii malaa'igta kale ay kuu keento waanu ku rumayn lahayn markaasaa ay soo degtay man kaana caduwan lijibriila fa inahu nazalahu calaa qalbik jibriil ninka la coloobay waa ka waxyiga la soo degaye ilaahayna waa la col oo malag keliya qofka beeniye ama la colooba malaa'igtoo dhan iyo rusushoo dhan dee waa la coloobay wahaakadaa rasuul keliya qofka la colooba ama waxa weeyaan nebi keliya ambiyadii oo dhan buu colaya alla waxaa uhi markaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow man ku kasta oo kaana ahaaday caduwa cadow u ahaaday lijibriila jibriil cadow u ahaaday fa inahu jibriil nazalahu qur'aanka wuu ku soo dejiyey fa inahu jibriil nazalahu qur'aanka waa ku soo daadejiyey macnaha siyaabo kala dambeeyo oo kolba qayb uu soo dejinayo oo tadciifku takraarka nusuulka ayuu faa'iideynaya kolba in qayb la soo dejinayay isagoo mufaraq oo kala qayb qaybsan marka fa innahu jibriil nazalahu waxa uu qur-aankaa ku soo daadejiyoo kolba qayb uu ku soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga nebi allow waa xubintii jidhkaaga ugu sharafta badnayd biidn illaah ilaahay idankiisa qadarigaa iyo ka sharciga aba waa ku soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay qur-aankaasi kii rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaayee ka horreeyey oo kutubtii ka horreysay oo dhan u markhaati kacaya wahudan ay haadiyan xaal uu yahay mid hanuuninaya wabushraa ay wamubashiran xaal uu yahay mid u bushaaraynaya lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah oo hidaaye iyo bishaaro ah dadkoo dhan baa dee hidaayadiisa loo soo rogay laakiin mu'miniinta waxa loogu gaar yeelay waa kuwa qaatee ku intifaacay ee waxa weeyaan ku hanuunay masderkana waxaa loo cabiray hudan isagaa ka xeel dheer isamka faacil ee haadiyan waayo waa hanuunka lafdigiisii oo socdaba manku kastoo kaan ahaaday caduwa cadow u ahaaday lilaahi alla u ahaaday iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa u ahaaday iyo wa jibriila jibriil iyo wa miikaala miikaa'iil malaa'igta iyadoo caam ahaan loo soo sheegay waxa jibriil iyo mikaa-iil gaar loogu xusay lisharafihimaa wa culuwi maqaamihimaa sharafka iyo maqaamkooda ay dheer yihiin malaa'igta intooda kale ila ilaahay rusushiisa iyo malaa'igtiisa waa kala fadilay iyagoo wada fadilan ayay haddana sii kala mudan yihiin haddaba ruuxa ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo mikaa-iil cadow u noqday hee fa ina allaha alle caduwun cadow ayuu u yahay lilkaafiriina kuwa gaalada ah waxaa la yidhi kaafiriina waa ism daahir ah asal ahaan marka asmaa daahira lasoo sheego damiir baa loo celiyaa markaa dee ilaahay iyo malaa'igta iyo rususha cidda cadow u noqotay waa lasoo sheegay maxaa loo odhan waayey markaa fa ina allaha caduwun lahum kuwaah ilan manta cumuum bay ku dhacasay cid alla cidda intaaba cadow u noqotee waxaa loo odhan waaye oo damiir loogu celin waaye litasjiili lkufri calayhim si loogu qoro oo loogu sajilo oo loogu caddeeyo kufriga iyo gaalnimada oo waxaa la caddaynayaa inay gaalo yihiin iyo sababtay ku gaaloobeen ayaa isam daahira looga dhigay fa ina allaha caduwun lilkaafiriina waa ishaaro kufrigooda iyo gaalnimadooda la ishaarayo allah waxau ihi walaqad anzalnaa wallaahi laqad anzalnaa waa soo dejinay ilayka adiga nebi allo waxaanu kugu soo dejinaa aayaatin aayaad aayaadkaasoo bayinaatin cadcad ama wax caddaynaya labadaba mucadiya laazim waa lagu fasiray wamaa yakfuru kamana gaaloobaan bihaa aayaadkaa cadcad ila alfaasiquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay mooye cid kale kama kufrido awa kulamaa caahaduu mar kastoo ay ballamaan oo alla ay la ballamaan cahdan ballan nabadahu waxa tuura ballantaa fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mida ayaa tuura bal kaba kaalay fariiqaasoo agaruhum badidoodu laa yuuminuuna rumayn maayaan walamaa jaaahum markuu u yimid yahuud rasuulun rasuul rasuulkaasoo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaaday waa nebi muxamede rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum wixii la jirkooda ahaaday kitaabkii towraad ahaa nabada waa tuurayaan fariiqun qayb oo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi kitaabkii ilaahay towraad ahaabay tuurayaan waraa'a duhuurihim dhabaradooda dabadooda ayay ka tuurayaan kaannahum laa yaclamuuna sidii waxaanay garanayn oo kale way garanayaani way isyeelyeelayaan hadda nabdigana waxaa loo jeedaa tarkulcamali bih kumay camal falin way akhriyayeenoo xuruuftooda way hayeene waanay ku camal falin halkaa waxaa ku jirta canaan ah cid kastoo kitaabkii loo keenay akhridaun oo laakiin aan ku camal falin dee way tuurtay waa nabdi marka qur-aanka iminka haddaad xuruuftiisun akhrido oo aad macnihiisa iyo waxa weeyaan axkaamtiisa ku dhaqmi weydo dee nabada fariiqu min aladiina uutulkitaaba kitaaballaahi nabdigaasoo kale unbaa kugu rumoobaya alla waxau ihi watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra alla waxau ihi watabacuu way raaceen nimankii yahuudeed markay hanuunkii iyo hidaayadii towraad ay ka dhaqaajiyeen ee ay ku dhaqmi waayeen waxay bedel qaateen oy ku bedesheen sixir iyo qurun iyo falalow alla waxau ihi markaa watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaadiintu waxay akhriyeysay ayaa ay raaceen calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaana nebi sulaymaan boqortinimadiisa xilligeedii ama zamankii ay jirtay ayay raaceen waxay shayaadiintu akhriyayeen watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaadiintu waxay akhriyayeen calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaana sulaymaan boqortinimadiisu xilligay jirtay waxay shayaadiintu akhriyayeen ee sixir iyo fal ahaa waxaasay raaceen wamaa kafara manu gaaloobin sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin xaasha lilah yani waa ka nasahan yahay taas oo ma gaaloobin sulaymaan xaasha sulaymaan can daalik oo macnaha dee sixir uu bartay ama dadka uu baray kuma gaaloobin ilan sixirkii waa gaalnimo taa waa ka hufnaa oo waa ka nasahnaa weeye walaakina shayaaiina ha yeeshee shayaadiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna xaal ay barayaan shayaaiintu annaasa dadka ay barayaan asixra sixirka ay barayaan iyo wamaakii unsilo lagu soo dejiye ay barayaan cala almalakayni labadii malag lagu soo dejiyey ee sixirka ahaa bibaabila labadii malag ee meesha baabil la ydhaa ku sugnaa waa ardulciraaq cala almalakaynida ka bedel haaruuta malagii haaruud wixii lagu soo dejiyey iyo wamaaruuta malagii maaruud wixii lagu soo dejiyey ayaa ay barayeen ee sixirka ahaa wamaa yucallimaani may barayn labadaa malag sixirkaa lagu soo dejiyey min axadin ay axada ruuxna may barayn ama qofna xataa yaquulaa ilaa ay ku idhaahdaan inamaa naxnu anaku waxaanu nahay uun fitna fitno uun baanu nahay eh falaa takfur ha gaaloobin qof may barayn ilaa marka hore ay u digaan oy ku idhaahdaan hooy fitnaa naloo soo diray iyo imtixaane ha gaaloobina iska daa ka joog fayatacallamuuna markaa waxay ka baranayeen dadku minhumaa labadaa malag maa mid ayaa ay ka baranayeen yufariquuna ay ku kala geeyaan bihimaaga bayna almar'i wa zawji ruuxa iyo xaaskiisa waxay ku kala geeyaan wamaa hum manay ahaanin shayaadiintaasi ama sixiroolayaashaasi ama nimanka yahuudeed ee sixirku uu dhaqanka u yahay bidaariina kuwa ku dhibaataynaya bihi ay bisixri sixirkaasi min axadin ay axadaa qofna kuma dhibi karaan sixirka ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa mooyaane ilaahay oo u qadara mooyaane ruuxna kuma dhibaatayn karaan sixirka wayatacallamuuna waxay baranayeen maa yaduruhum wax dhibaya oo walaa yanfacuhum aan dheefinayn wax dhibaato mooye aan dheefu lahayn walaqad wallaahi laqad calimuu waxay ogaadeen laman ruuxa ishtaraahu ruuxa sixirkaa soo iibsadaa ee macnaha isaga soo bedel qaatee diintiisii ku doorsadaa maa lahu inaanay ugu sugnayn ruuxa fil aakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin ay min nasiibin wax dheefa aakhiro inaanu nasiib ku lahayn ayaa ay ogaadeen walabi'sa maa shay baa haddaba baas lahaadoo xumaaday kaasoo sharow ay ku iibiyeen bihi maaga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen almakhsuusu bidami sixruhum waxaa cayda lagu gaar yeelayaa ee makhsuuska biisi uu yahay waa sixirkaa ay qaateen ay naftooda siisteen sharaana waxaynu ku macnaynay bimacnaa baaco oo waayo maanta ba'diiba waxay ku jirtaa ma'khuudkii ilan shay markaad iibinayso waxaad iibisaa waa waxaad ka aad waxa weeyaan dee wixii aad iibisay waa waxaad ka tagtay weeye ama aad soo aad shay kale kusoo bedelatood ku qaadatay wala bi'sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa baas lahaaday kaasoo sharow ay kusoo ay ku iibiyeen dheh bihi maaga anfusahum naftooda ay ku iibiyeen markaa ba'dii maxay gashay waxay qaateen oo sixirkii ah kaannamaa naftoodii inay ku iibiyeen sixirkaa ay qaateen markaa ba'du ma'khuudkii bay ku jirtaa low kaanuu haddii ay ahaadeen yaclamuuna kuwo ogoo garanaya alla ilahe waxa xun waxay naftoodii siisteen ee ay ku bedel qaateen dee hadday wax kala garanayaan weeyi walow annahum haddii iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen oo wataquu alle ay ka baqan lahaayeen lamahuubatun abaalmarin oo min cindi illaahi alle agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun u khayr badnaan lahayd low kaanuu haddii ay ahaadeen yaclamuuna kuwa garanaaya iimaan iyo taqwo ayaa u dhaami lahayd haadihi alaayaat waxaa ku jirta macaani dhowr ah waxaa ugu muhiimsan qisatu sixri shayaaiin wa fitnat lmalakayn waxaa aayaadkan alla uu kaga warramay qisadii sixirkii shayaadiintu ay dadka berayeen ee ay ku fidnaynayeen iyo labadii malag ee fitnada loo soo diray waxaa laga yaabaa ruuxu inuu is idhahdo "Waa sixirku xaaraan baabu ahaaye sidee laba malag loogu soo diray ee dadka ay u barayaan ilaahay ina allaha yabtali cibaadahu bimaa yashaa laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay wuxuu samaynaya lama su'aale dadkaa la su'aala waxay samaynayaan macnuhu waxa uu yahay ilaahay shar iyo khayr kuu doono ayuu kugu fidnaynayaa iyadoo lagugu eegayo bal mowqifka iyo sidaad yeesho wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wailayna turjacuun ilaahay waxa uu yihi sharka iyo khayrkaba waanu idinku imtixaamaynaa iyadoo laydin fitnaynayo oo laydin eegayo markaa labadan malag waxa loogu soo dejiyey sixirkan oo loo soo diray waa imtixaan iyo fitno dadka ayaa lagu fidnaynayaa oo la eegayaa marka dee kii muuminiina waa ka joogsanaya ilan waa kuwan u digaye kii gaaloobayana dee wuu gaaloobayaa oo si badheedha oo ulakacuu raacaya walidaalik yacnii qof may barayn ilaa ay yidhaahdaan innamaa naxnu fitnatun falaa takfur war hooya fitnaanu nahay la soo diraye ha gaaloobinoo diintiinna ha waayina marka way u digayaan waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa kufru sixri wa xurmatu tacalumihi wa tacliimihi gaalnimada waxaa la yidhaha sixirka barashadiisa iyo beridiisaba waayo waxaa la tilmaamay shayaadiintu inay ku gaaloobeen tacliimu sixr oo wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan waa ka nasahnaayo shaqo kuma lahayn walaakina shayaaiina kafaruu ha yeeshee shayaadiintaa gaaloobay oo maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra waa gaalnimada sixirka ayay tim- tusinaysaa waxaa kaloo tusinaysa gaalnimadiisa innamaa naxnu fitnatun falaa takfur fitnaanu neehooy ha gaaloobin waa digniin waa inuu kufri yahay sixirkii iyo barashadiisa iyo beridiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa kufrigiisa walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq ruuxa muslimka ah aakhiraddee nasiibunbuu ku leeyahay xataa hadduu naarta galo ku waari maayo jannadunbuu ku dambaynaya laakiin gaalkuunbaa la yidhaahdaa maa lahu fi laakhirati min khalaaq wax nasiibaba kuma leh oo naar mooyaane dee janno shaqo kuma leh aayaadkan markaa waxaa ka cad sixirka iyo foolxumadiisa waxaa kaloo ka cad ishtigaalu lyahuudi bisixr nimanka yahuudeed iyo siday sixirka ugu shaqaysan jireen oo xataa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninkii yahuudigii reer banu zureyq ee la odhan jiray labiid ibnulacsom dee waa kii rasuulka sixray sala allahu calayhi wasalam dabeed malakul jibriil waa kii soo degay ee rasuulka ku dabiibay qul wallaha iyo labada mucawidatayn qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas walidaalika rasuulku sala allahu alay waslam waa kii yidhi labadaa wax la mid ah mid magan galaa ma magan galo macnaha wax la magan galo oo dadka lagu magan geliyo oo lagu tufo waxa ugu mudan waa labadaa mucawidatayn qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas waa laakiin dee qiraa'ada iyo qaa'ilka iyo cidda akhriyasa iyo maxalka lagu akhriyayo intuba marka ay iswaafaqayaan ee ay tahay min alqalbi ila alqalb iimaan saadiqina uu jiro sixirku culimmadu waxay isweydiiyeen ma xaqiiqa mise waa khayaal iyo dhalanteed xaqiiqadu waxay tahay sixirku waa shay xaqiiqiyoo jira oo saamayn iyo raad muuqda leh laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen oo dee rasuulkaba wataa la sixiree uu saameeyey laakiin laa yu'ahiru ilaa biidn illaah ilaahay idankiisuunbuu wax ku saameeyaa oo wax ku dhibaa oo alla waa ka yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadi ilaa biidn illaah marka idanka alluunbuu wax ku dhibaaye waa jiraa oo waa xaqiiqo laakiin alla haddaad ka magan gasho oo qur-aanka aad qabsato dee adkaarta iyo qur-aanka ayaa ka xoog badan sixirka iyo xumaantiisa iyo shayaadiinta guud ahaan markaa ilaahay aayaadkan wuxuu ku sheegay nimankaa yahuudeed markay towraad ka tegeen ee muuse ay beeniyeen ee diintii ay u daba jeediyeen waxay ku bedesheen dee sixirkaa iyo qurunkaa ayay ku bedesheen cid kasta oo maanta sixir iyo qurunkiisa ku shaqaysataana waxay shabah iyo tusaale ku leedahay yahuud ciyaadan billaah alla waxa uu ihi watabacuu waxay raaceen maa tatluu waxay akhriyaysay ashayaaiinu shayaaiintu calaa mulki sulaymaana calaa cahdi mulki sulaymaan nebi sulaymaan boqortinimadiisu wakhtigay jirtay waxay shayaadiintu akhriyaysee sixir iyo falalow ahaa waxaasay raaceen wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin oo sixir shaqa kumuu lahayn walaakina shayaaiina ha yeeshee shayaaiinta ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna xaal ay barayaan annaasa dadka asixra sixirka ay barayaan iyo wamaa kii ay barayaan unsila lagu soo dejiyey cala almalakayni labadii malag lagu soo dejiyey sixirka ahaa labadii malagee bibaabila meesha baabil la yidhaah ku sugnaa waa dhulka ciraaqe haaruuta waxaad ka bedeshaa calalmalakeynida oo waxay barayaan wixii lagu soo dejiyey calalmalakeyni labada malag haaruuta wixii lagu soo dejiyey bay barayaan malagii haaruud iyo wamaaruuta maaruud wixii lagu soo dejiyey wamaa yucallimaani ma barayaan labada malag min axadin ay axadan ruuxna bari maayaan sixirka xataa yaquula ilaa ay ku idhaahdaan inamaa naxnu anaku waxaanu nahay uun fitnatun fitna ayaanu nahaye falaa takfur ha gaaloobin war diintaada hayso oo fayatacallamuuna dadku markaa waxay ka baranayeen minhumaa labadooda malag maa yufariquuna waxay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almari ruuxa iyo wa zawjihi xaaskiisa ninka iyo ooridiisa waxay ku kala kaxeeyaan ayaa ay ka baranayeen marka waa sixirka la ydhaha sixiru tafriiq in waxa weeyaan labadii isqabay nacaybsha iyo colaad la isku geliyo wamaa hum may ahaanin shayaaiintu ama wamaa hum may ahaanin saxaradu ama wamaa hum may ahaanin yahuuddu bidaariina kuwii ku dhibaataynaya bihi sixirka min axadin ay axada qofna kuma dhibi karaan ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa mooye ruux ilaahay u qadaray mooye axad kale kuma dhibi karaan sixirka wayatacallamuuna waxay baranayeen maa yaduruhum wax dhibaataynaya oo walaa yanfacuhum aan waxba u tarayn walaqad calimuu wallaahi laqad calimuu dhab ahaan waxay u ogaadeen laman ruuxa kaasoo ishtaraahu sixirkan soo iibsaday macnaha ka sixir soo bedel qaatee diintiisii ku doorsaday waxay og yihiin oy hubaan maa lahu kaasi inaanu lahayn fi laakhirati aakhire dhexdeeda inaanu ku lahayn min khalaaqin wax nasiib iyo dheefa walabi'sa maa shay baa xumaaday kaasoo sharow ay ku iibiyeen bihi maaga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen waxay naftooda ku iibiyeen baa xumaaday oo gaalnimadaa sixirka ah almakhsuusu bidami sixruhum low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwa garanayo og walow annahum haddii iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen oo wataqow alla ay ka baqan lahaayeen lamahuubatun dembidh lamahuubatun abaalmarin dheh abaalmarintaasoo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun u wanaagsanaan lahayd oo u khayr badnaan lahayd low kaanuu haddii ay ahaadeen yaclamuuna kuwa ogo garanaaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa taquuluu ha odhannina raacina na ilaali oo noo kaadi waquuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa na sug aanu ka boganoo si fiican kuu maqalle oo wasmacuu maqla oo ajiiba waxa laydin farayna walilkaafiriina gaaladuna waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimunay mulimun xanuujiya maa yawaddu ma jecla aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi kuwii kitaabka la siiyey ah ha odhan ka mid ah waayo tabciidiyaa la moodi oo in qaybuun loo jeedo laakiin mintani waa bayaaniya oo waxaa la leeyahay gaalada ahlulkitaabka ah maaha qayb ka mide waa dhammaantood waa lagu bayaaminayaa markaa gaalada ahlulkitaabku ma jecla oo jeclaan maayaan walalmushrikiina mushrikiintuna jeclaan maayaan an yunazala in lagu soo dejiyo calaykum korkiina min khayrin ay khayrun khayr in lagu soo dejiyo khayrkaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday oo waxyiga ah in laydinku soo dejiya ma jecla wallaahu allana yakhtasu waa ku gaaryeelayaa biraxmatihi naxariistiisa nubuwada waa nebinimada man yashaau cidda u doono inuu ku gaaryeelo ayaa uu nebinimada ku gaaryeelaya wallaahu allana dulfadli alcadiimi deeqda weyn ka u saaxiibka iskale weeyi aayaadkanna waxaa ku jira wujuubu ta'adubi maca rasuuli illaah waajibnimada in rasuulka laga edebsado oo si edab iyo ixtiraam leh loola hadlo waxaa kaloo laga qaadanayaa suu adabi lyahuudi maca arasuul edab xumadii yahuudi ay waxa weeyaan kula dhaqmaysay rasuulka waayo ereyga raacina iyagu waxaa la yidhi macno xun oo cayay uga jeedeen nimanka yahuud markaa raacinaa mu'miniintu markii horey raacinaa odhanayeen iyagu waxay uga jeedeen una sug laakiin yahuuddii baa markay maqleen iyaguna ereygii la adeegsado raacinaa yidhi laakiin maqsuudka iyo ujeeddada yahuudeed nasug may ahayn oo noo kaadiye xumaan kale iyo ceeb bay ugu qarinayeen oo min arucuuna oo doqonnimada iyo nacasnimada ayay u qarinayeen oo ula jeedeen markaa edabdaradooda iyagoo macnaha xun u jeeda ayaa raacinaa ay lahaayeen markaa sida laynoogu diiday gaalada in la shabaho xataa madharka iyo muuqaalka guud ama wax ereyga guud saxba ka ah laakiin hoosta ku kala duwan waxaa la yidhi shaynaba ha ku shabihina nimanka oo raacina asal ahaan dee waa erey macnihiisu sax yahay laakiin marba hadday iyagu si kale u fasirteen oy macno kale uga jeedaan waxaa la yidhi gebigiisaba ereyga uga guuro uga taga oo idinku waxaad tidhaahdaan undurnaa taadhaha undurnaana waa laba macno midkoodo ama waa nasug oo bimacna alintidaar ama undurnaa waxay noqonaysaa waa min baabi alxadfi waaliisaal oo ilay nadari waxay ku tallawdaa ilaa ilaabay ku tallawdaa oo nadara ilayhi baa la yidhaha ee nadarahu lama yidhaah marka halkii laga ay ka odhan lahaayeen undur ilaynaa ayaa ilaadii intay xadfeen ficilkana ay toos ugu tallaabiyeen mafcuulkiio undurnaa xagga yaga soo eeg ama undurnaa nasug marka idinku undurnaa dhaha baa la yidhi oo raacinaada u daaya macnaha laga qaadanayaa waxay tahay uun gaalo inaan qowl iyo ficil midna aan laga shabihin ee la khilaafo oo gaalada in la khilaafaa layna amray waayo nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum waxaa kaloo aayaadkan ku jira wujuubu اsamaaci walinqiyaadi lirasuuli اllah biimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih yacni inay waajib tahay rasuulka in la maqlo loo hogaansamo waxaa laga qaadanayaa wasmacuu waa samaaca qabuuli waijaabah wma aataakum الrasuulu fakhuduuhu wma nahaakum canhu fantahuu marka waxaa loo diiday inay raacina yidhaahdaan oo undurna yidhaahda baa la yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa aayaadka bukdiga iyo cadaawadda iyo xasadka gaala u qabta mu'miniinta inay uga ba'ayaan oy u diidayaan in wax khayra lagu soo dejiyo oo nebinimada dhexdooda laga soo saaray ka xun yihiin oo waxyiga lagu soo dejiyay ka xun yihiin oo waxba idinma ogola markaa gaalka noocaasa dee inaad daba orodood sokeeye ka dhigataa aday duqonnimo iyo daciifnimo ku tahay gaalka aan wanaag kula rabin maxaad adu ku falaysa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacuu ka zuuli maayaan gaalo inay idinla dagaalamaan oo diinta idinkula diriraan ilaa ay diinta dib idinka celiyaan hadday awoodaan haddii kale raalli idinkama aha walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica milataw yahuud iyo nasaare walla inaanay raalli kaa noqonayn ilaa tooda aad raacdo xataa taada haddaad ka baxdood meel cidlaaysa soo taagto raalli kaama aha ilaa tooda aad qaadato markaa kuwa noocaasihi wax la shabaho iyo wax lagu daydo iyo wax la jeclaado midna ma mudna alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina qaacidada kale laga qaadanaya aayaddani waxa weeyaan qaacidatu sadi daraa'ic qaacidada fiqiga ee macruufka ee la yidhaha baabu sadi daraa'ic sadu daraa'ic waxa weeye wax alla waxa shar iyo xumaan wasiilo iyo sabab u noqon kara in layska ilaaliyo oo raacina waa erey caadi ah laakiin markay wasiilo u noqoto in nimankii la shabaho u daaya baa la yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu llaha cadwan bigayri cilm mushrikiinta iyo asnaamta in la caayaa waa sharci laakiin markay sabab u noqotay alla inay caayaan u daaya baa la yidhi si aanay ilaahay u caayinon u aflagaadin oo alla waxau yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah ilaahay sokadii kuway caabudayaanay baryayaan ha caayinee u daaya fayasubu llaha cadwan bigayri cilm si aanay iyaguna ilaahay u aflagaadayn xadgudub iyo cadaawad darteed iyo cilmi la'aan markaa sidaa darteed ayaa shay alla shaygii xaaraan sabab u ah waa laynoo diido ka jooga baa layidhi alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa taquuluuha odhanina raacina na ilaaliha odhanina ila nimankiibaa hadalkan yidhiye oo iyagu xumaan iyo cay ku qarinaye oo waquuluu yidhaahda idinku haddaa muuminiintii tihiin undurnaa na sug ama na xagga yaga soo eeg oo wasmacuu maqla wasmacuudu undurnaada kuma cadfane eh waquuluuday ku cadfan tahay oo sidaa yidhaahda wasmacuu maqlana yacni waxa rasuulku idin amruu idinla yimaadana u hogaansama walilkaafiriina gaaladuna waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay muulimun xanuujiya maa yawadu jeclaan maayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi kuwii kitaabka la siiye ihi yacni kuwaa gaalada oo ahlulkitaabka ihi jeclaan maayaan walalmushrikiina mushrikiintuna jeclaan maayaan oo raalli kama aha an yunazala in lagu soo dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr in lagu soo dejiyo khayrkaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday haddii khayrka laga sifeeyo ama min rabbikum rabbigiin xaggiisa laydinkaga soo dejiyey haddii yunazalada lagu tacalluqiyo wallaahu allana yakhtasu waxa uu ku gaar yeelaa biraxmatihi naxariistiisa nebinimada iyo waxyiga uu soo dejinayo waxa uu ku gaar yeelaa man yashaa cidda uu doono oo naxariista ilaahay isagaa cidda uu doonee mutaysatay siinaya cidna kalama tashado allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah ilaahay risaaladiisa halkuu dhigayo isagaa og oo u cilmi badan ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa deeqda iyo raxmadda alle qaybinaya waa maya ilaahay baa qaybinaya oo cidduu doono siinaya wallaahu alle dulfadli deeqda kau saaxiibkaa weeyaan iyo galladda deeqdii alcadiimi ee weynayd abaalka iyo karaamada weyn ka iska lihi rabbi weeyaan subxaanahu wa tacaala wallahu aclam